kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan reediyo himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiic aan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisayaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan dadka asxaabta ila ahaayeen kale markaa la wadaaga inaan rabo meel londri inaa furto qof kasta inuu yacnihii idhaha hadda iyo koow inaa wax bartama dhardhuquu u soo laabanaysaa waa la ila yaabanaa hanjab intee dhan ayay kala kulmaan bulshada hablaha shaqo abuurka sameeya iisoyaalkeedii nololeed faadumo xaashi nuur ammaano oo ahayd mustashinadii ugu horraysay ee soomaaliyeed tabinta waa anigoo hanaa maxameda farsamaduna waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal hagaag isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysiga ku saabsan gabadha leh xarumaha lagu dhaqo dharka balse markan sooyaalkeedii nololeed maamo faadumo xaashi nuur ammaano oo ah mustashinadii ugu horraysay ee soomaaliyeed taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeena uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari sacdiye nuur ciid ayaa noo eegaysa faadumo xaashi nuur ammaano waxa ay ku dhalatay hargeysa allaha u naxariistee abwaankii weynaa ee waddaniga ahaa xuseen oo faarax dubbad ayay u dhaxday marka la eego waxbarashadeeda faadumo waxay ahayd gabadhii ugu horreysay ee reer bulco ah oo waxbarata iyada oo weyn ayay ka qalin jebisay iskuulka waxbarashada dumarka ee hargeysa oo ay ku biirtay kii muddo saddex sano ah ayay u aaday dalka masar barashada kabanka diyaanaha amaba organka oo ka mid ah qalabyada muyuusikada allah u naxariistay seegeeda ayaa ku dhiirigeliyey maadaama isagu uu ahaa mu-alif jeclaa in ay ka caawiso dhanka garaacista muyuusikada shaqooyinkeedii muyuusikada karaannimada iyo tarjumaadda haddii aanu eegno faadumo waxay ahayd gabadhii ugu horreysay ee ku shaqaysa karaannimada lixdameeyadii xilligaa dalka waxaa si weyn uga shaqayn jiray dad hindi ah oo farsamooyin badan baray dadka soomaaliyeed mar waxa ay xoghaya ahaan uga shaqayn jirtay xafiiska guddoomiyaha gobolka waqooyi galbeed soomaaliya rediyo muqdisho qeybta myuusikada ayay ka shaqo bilowday faadumo ayaa mar ka dhex furtay rediyo muqdisho goob lagu barto myuusikada waxaana cashirada la bixin jiray cali rooble iyo cabdi calasow balse muddo kadib ayaa la joojiyey sabab ahayd fanaaniinta wax la barayay oo ay ku yareed wax akhriska tani ayaa ka mid ahayd caqabadihii soo wajahay iyadoo ay xusid mudan tahay in ay ka mid ahayd aqoon-yahanadii farakutiriska ahaa ee soo bartay garaacista myuusikada mar kale ayay dib ugu soo laabatay shaqadeedii hore ee karaaninimada iyada oo joojisay ku shaqaynta myuusikada waxa ayna ka shaqo bilowday wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona oo ay tarjumaan ka ahayd marwo ahaan seegeeda ayay u ahayd raalliyo taasina waxaa laga dhadhansan karaa maasooyinkii kala duwanaa ee uu ka tiriyey xuseen oo faarax dubbad heesaha caanbaxay ee uu u tiriyey afadiisa faadumo xaashi waxaa ka mid ah ammaanada ilaahay webiyo isku ooman kii dhaba jacaylkuna fiidmeer ladi waayey masal guuro caashaqa iyo kuwo badan oo gaaraya dhowr iyo labaatan markan aanu imaano falanqaynteenna fursadaha shaqo ee kooban iyo culaysyada kale ee dalka ka jira hablaheenna qaarkood waxa ay dhaxal siiyaan quus dhanka shaqahelidda ah marka ay waayaan goobo ay u shaqo tagaan waxay ku beertaan iyo jab saameeya iyo inay ku koobmaan guriga balse waxaa jira gabdho duruufaha jira aysan kadib ridin in ay la yimaadaan fikrada ganacsi oo waxtara noloshooda iyo midda bulshada ku hareeraysan waxay isku howlaan inay ka maarmaan shaqo raadin balse iyaga ay noqdaan kuwa loo shaqeeyo warde eliyaas waxa ay ka mid tahay gabdhaha ay u cuntami weyday inay wakhtigooda ku lumiyaan shaqo raadin aan natiijo lahayn qalinbadalshadeedii heerka koowaad ee jaamacadda kadib waxa ay maskaxdeeda ku mashquulisay inay hesho hal abuur ganacsi ugu dambeyn waxay ku guulaysatay inay u saldhigto saddex xarumood oo dharka lagu dhaqo kuna yaala muqdisho kuwaasoo ay shaqo abuur ka heleen labiiyo toban dhallinyaro ah oo wiilad iyo gabdho isugu jira wardo oo maanta maalaysa natiijo ka dhalatay maskax shiil ay samaysay waxa ay ku hanweyn tahay inay ganacsigeeda sii ballaariso hal abuurkeeda ayaa u suuro geliyey inay nolosha qoyskeeda kabto islamarkaana ay bilo u dhigto lacag dhigaal ah waxay sheegtay inay shaqadani ka heshay kalsooni qofeed iyo hami sare oo dhanka ganacsiga ah waxaan ku booqannay mid ka mid a xarumaheedan oo aan kala sheekaysannay sida ay ku hirgelisay shaqadan ugu horeyn waxa ay sharaxaad ka bixinaysaa ganacsigeeda iyo sida uu u shaqeeyo awalan waanan isoo dhaweynaya raadiyo himilo oo ku mahadsantihiin booqashada maanta soo booqateen magacayga waa wardi ilyaas axmed waxaan ahay aas-aasaha ama milkiilaha rumaan londry andaraakaleynin xarunteeda waxaa la dhahaa rumaan londry waxaa qabanaa adeeg oo dhardhaqid ah wax kasta oo dhaqid u baahanaa dhaqnaa dharka aa qabano way kala duwan yihiin dharar badanaa qabanaa sida suudadkaoo kale dharka caadiga iskaabulada dharka familiga dharka caruurta dharka hoteeladoo kale go-yaasha iyo waxaa hoteelada u dhaqanaa iyo shukmaanadoo kale marka anaka loondirayaasha kale waxaa kaga duwanahnay sistamkeena waxaawaay sistam noo gaar oo kiilaa ku dhaqnaa dharkao dhan waa la kiileeyaa laakiin marka laga soo tago suudadkaoo kale ma kiileeno bustahoo kale ma kiileeno bustahana ma kiileeno dahyaashana ma kiileeno iyo suudadka laakiin waxa kale dhan dhammaantood waa kiileynaa qofkana waxay ku xirantaha inta kiilo ee usoo baxda waxaawaay kiiladana waxaa ku dhaqnaa laba doolara ku dhaqnaa marka aaday qiimaheena wuu ugu duwan yahay loondirayaasha kale qiimo jaban waaye yacni anaka dadka dharka u dhaqno kala duwan yihiin tusaaloo kale dadka levelka sare dadka levelka dhexe iyo dadka levelka hoose intaba waxaawaay waa u dhaqi karnaa oo qiimahan yacnii qiimo kuraaligelina waa qiimo oo hay ah ma ahan sidoo kalena waxaa qabanaa feerooyinkaoo kale dharka caadiga waxaa noogula keensadaa feero qofkii dharkiisa u dhaqan yahay feero nooga keensadaa waana u feereenaa
waa tahay warda goorma ayay kugu dhalatay inaad hirgeliso xaruntan xaruntan waxay ugu dhalatay labada kun iyo labaatanka bishii sideedaad ayaa asaase
howshan waayadii hore waxaa lagu yaqaana rag oo lahaa goobo gaar ah oo ragga ugu dhaqa dharka adiga maxaa kugu dhaliyay in aad si casriyeysan aad ula timaado howshan sax waayo waayadii hore waxaa lagu yaqaanay adeeryaal oo meel sandaqad samaysteen baaf ku dhaqo ama dhagax korkiis oo ku dhaqo adduunka wuu casriyoobe maalin walba waxaa soo baxo waxyaaba casri ah marka way fiican tahay inaa adduunka aa la socotid sidaa darteed anag waxaan nagu dhaliyey suuqa baahida ka jirto inaa ka jawaabno maadaama loo baahan yahay si tayo leh inaa dharkiina loo dhaqo waqtigana lagu soo koobo tusaaloo kale qofka oo maxaa la dhahaa labadaanyadii hore ee geysani jira caqabado badanay ku qabi jireen laakiin maanta anaga qofka maanta unoo keenaya isla beriyu helayaa ama mararka qaar waxaa dhacdaba inay qofka maanta kuu keeno isla galabtoo kale uu helo haddii baaf lagu dhaqi lahaa waxaa isleeyahay ma fududaan lahayn way jiraan hadda inuu khasaalado ay jiraan ama makiinadooyin laakiin qof kasta guriguu soo dhigan karaa laakiin waxaa laisku haystaa waqtigii maadaama waqti badan aysan jirin dadka wax baranayaan ama ay shaqaynayaan waqtigoodaasa anaka u seefgareen ah dadka way shaqeeyaan ama waxbay bartaan isbuuciina waxaa laga yaabaa qofka inuu halka maalin jimcada bas u fasax leeyahay marka ma u fududo ama ma u sahlano inuu qofka halka maalin uu nasani lahaa inuu dharku dhaqdo sidaas darteed anag waxaawa waa u fududeene qofka isagoo nasanayo in haddana dharkiisana nadiif ay u yihiin aa u dhaqno suuqa maxaa kala kulantay markii aad hirgelisay shaqadan caqabado fara badanaa kala kulme waayo dadka markaa dhahdeed maanta meel oo dhar lagu dhaqaa furanaya adigoo ah gabar wax barate dadka mar ugu horeysa wax kusoo dhacayo waxaawaaye ku dhahayan way kula yaabayaan waxaa baratay sidee intaa shaqo raadin laheyd oo kale dhar dhuquuma usoo laabanay aa lagu leeyahay marka caqabado fara badana igu noqotay in oo dadka asxaabta ila ahaayeen oo kale markaa la wadaagay inaa rabo meel loondiri inaa furto qof kasta inuu yacnihii idhahay hadda io koow inaa wax baratay maa dhar dhuquu usoo laabanaysaa waa la ila yaabanaa laakiin ani layaabkaas wax badan iimaynan kamay duwanayn inaa hadafkeyga inaa ku taagnaaday ahayd ama waa aaminsana inaa shaqadan suuqa ay u baahan tahay mujtamacan u baahan yahay tusaaloo kale sida qofka ugu baahan yahay inuu biyo ama baad uu helo a loogu baahan yahay in dhar nadiif a la xirto sidaas darteed anuu fursadda suuqa ka jirta ka faa'iidaysanayo ayaa anigu u furay caqabad kasta oo i hortaagneydna waxaa waa iska indhatire caqabadaha waxaa laga yaabaa in ay kala duwan yihiin oo kale waxyaabaha markaas aad is leedahay maankii ka mogo-in oo caqabaad ah oo aadna la wadaagi karto walaahi horta caqabadaadka way kala duwan yihiin laakiin ani waxaa jirta hal caqabad oo qalbigay ka go-in mar kastaba tusaaloo kale markaa meel ay furatid waxaa u baahan tahay inay dadku ogaadaan ay ku bartaan xayeysiin aa samaysid anina ma ahayn aniga gabar furfuran ama mujtamaca inta badan dadka kala taqaanto ma ahayn wixii oo markaas xooga saarayeen waxay ahayd iskaabulada ama dadka dhallinyarada ahaayeen way igu adkeed inaa dad badan aa dhexgalo marka anigoo maalin kasta ka fikiraya sidee dad badan waxaawaay ay ku baran doonaan xaruntaada ama xaysiina ugu samayn doontaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah inaa nin macalin ii ahaan jiray inaa la xiriiray aan dhahe waxaa u baahanahay brograamkaasaa furtay adigaana taqaanti dadka social media iyo waxyaabahaasoo kale in la ii gaarsiiya u baahnaan lahaa wuxuu igu dhahay anigaa kaa caawinaayo okay xarunteeda uu tilmaamay wuu ii imaaday waa tusay dan maalinka wuxuu dhahe waa daxsanahay maalin kadib waa ku imaanaya okay maalinka dambe uu imaanayay anima joogin gabar oo saaxiibtaya ii joogtay waxaan dhahay anima joogi gabadhaa joogto waxaa u baahan tahay gabadhaas kala macaamilta ani gurigaa ku maqnaa bas marka wuxuu igu dhahay maya ani adigaa kuu baahnaa gabadha ma u baahneen haddii aa wax kuu sameynaayo waxaaba jiro wax afgarasho ah inaa ani maanta aa xayisiin kuu sameeyo ama inaa wax kuu sameeyo horta waxaa ka horeysa in adi aa ii afgaratid afgarashadaas macnaa ani ma fahamsanin waxaa maskaxdii markiiba waxaa kusoo dhacday lacaguu qofkan u baahan yahay laakiin isi lacag muuna u baahnayn wax kaloo iga damacsanaa u baahnaa markaa isjiijiidna kadib waxaa ku dhahay aniga horta waxaa igu jiro col recording codkaagana wuu ii duuwan yahay inaa igu xadgudubtidna xaq ma u lehed ani waxaa ii ahayd qof oo macalin ii ah oo ixtiraamo ku dhiira yani markasta yani qof macalinkeyga oo ixtiraamaya ahayd laakiin haddiiba ay kaa tahay maanta yani inaad duruufta igaga faa'iidaysatid makuu suurtagalaaso codkaagana waa haayaa dadkana waa la wadaagi karaa laakiin ani igulama kici kartid inaa idhahdid aa wax kuu sameeya wax igaga bedelo waxaa awoodi karaa in ani idaacad tago ama t v aa tago oo lacag aa siiyo laii xayeysiiyo simbal sabab igu kalifaysa ma jirto inaa adiga waxaawaa igaga faa'idaysata ana duruufteeda waxyaabaha qalbigii ka go-in oo isoo maray ee xaqiiqada ataas ahayd marka kadibna waxaawaa xayeysiinay waxyaaba saas oo kale ma dhiiraninba bas aada uga cabsan jira laakiin qofkaas walaahi wuxuu haystay waxyaabaha uu dhaha waxay ahayd beej weyna haystaa beejkaygaa kala kaxsan beejkaasaa kuu soo dhigaya dad badanaa ku arkayaan waxaa laga yaabaa inay sikimo gudahood dad badan ay kuugula soo xiriiraan waxyaabahaas yani waxyaabaha ani u daneynayo laakiin isaga beejkiisa ee dadka badan ay ku xiran yihiin wuxuu igaga faa'iidaystay inuu dhao igaga bedelo waayahay warda hadda yaa kaala shaqeeya howshan dumar sama ku jiraan dumar way ku jiraan dumar iyo ragba waa kaga wada shaqeynaa dumar ilaa iyo waxaa kaga shaqeynaa shan gabdhood raggan waa ilaa iyo toddoba ruux dharka aad dhaqdaan waa kuwe maxaase loo adeegsadaas dharka aa dhaqano way kala duwan yihiin dharka caruurtoo kale dharka oo ragga dharka oo dumarka dahyaasha bustooyinka gooyaasha shukumaanada intaba waa dhaqnaa dharka oo dhakhaatiirada waa dhaqnaa waxaana ku dhaqnaa yacnihii qalab casriyaa ku dhaqnaa ama makiinadaa ku dhaqnaa laakiin waa jiraan dhar oo yacnihii makiinad ama qalab aana lagu dhaqino laakiin u baahan in gacanta lagu dhaqo iyada laftarka dharka wixii u baahan in gacanta lagu dhaqana gacantaa lagu dhaqaa waa dharka way kala duwan yihiin warda hawshan yay caawinaysaa ma kuwa iskaabulada ah mise qof waliba waxay caawisaa horta yacnii cid kastay caawisaa sida dhallinyarada iskaabulada sida gabdhaha oo iika laftarkood oo shaqeeyaan ama wax bartaan ee iikana u suurtagelaynin inay dhar dhaqaan oo kale ee dharka dhaqdaan waxay kaloo caawisaa caruurta laftarkooda iyo familada laftarkooda iikana way caawisaa waxaa jirta ilaa ay hadda maamo oo wadanka ka maqan muddo igu xiran sanad i bar ah igu xiran oo ilmaheeda xamar joogaan waxaa waaye hooyadooda hooyadeeda u hayso maxaa laa caruurta marka mar kasta waa annakaa dharka usoo qaadno guriga ugu soo qaadna waana u geenaa muddada sanadka iyo barka ah ilmahaas dharkooda waxaaba bay igu xiran yihiin annakaanu u dhaqano aadna maamada way noogu kalsoon tahay xirfadan ma mid aad barato aad aqoon u leedaho siminaaro aad u gashay ah mise cilmi kale ayaad baratay oo tan waa mid markaasi adi ahaan hobigaaga ahayd
horta xirfadan iyada laftarkeed waa barta ama waa ku dhex jiraa muddaa ka shaqeynaya waxaa jira laakiin wax kale oo ii gaar ah oo shahaado ah ka wato waxaa bartay ani kuliyadda beeraha bartay jaamacadda is ayu ardayda ka qalin jabisa ahaa labada kun sideed tobankii brofeshinaalkeyga waxaawaa beeraha waaye laakiin iskuma xirno brofeshinaalka iyo shaqada mararka qaarkood waayo wadankeena waxaa jirto shaqa la-aana ka jirta haddaa dhahdid ani shahaadaha wataa shahaadadeeda bisaa suganaya macquul ma ahan waxaa u baahanahan inaan shaqaysano maadaama u baahanahan inaan shaqaysano timeka lagu jiran aysan ahayn waqtiga beeraha loogu shaqaysanayo aysan jirin ayaa igu kaliftay aniga inaan furto xaruntan labadaanyada ah inaan ka shaqaysto tanna maalinka imaato inaan shahaadadeeda ku shaqaystana waa ku shaqaysana waa waxaa barta waaye oo shahaadadeeda yacnihii igama baxayso waa haystaa anytime oo ku shaqaysan karaa stiil haddaba waa ku shaqeeyaa laakiin waxaa aada ugu sii shaqeeyaa xaruntan oo laba daanyada ah waad mahadsan tahay rajada aad ka leedahay marka maxay tahay hadda xaruntaada walaahi hawshaan hamig weyn baa ka leeyahay sababta ah waxaa ku bilaabay ani hal khasaalad iyo hal qoloo ku bilaabay maantana waxaa maraaya saddex xarumoodaa maraaya marka hamig weynaa ka leeyahay inaa magaalada muqdisho oo dhan xarumo ah ka furto gobolada aa gaarsiiyo waxaa waxaa jeclahay ama hamigayga markasta aan jeclahay inaan ka dhabeeyo waayo sanadka cusub oo kale rajeynaya inaan hadda goboladoo kale ah aadno weli hadda waxaa jirto jubbaland oo kale aad u daneynayna inaan ka furano xarun xarumeyga hadda waxay ka kala furan yihiin lambar afar xamar weyne iyo boondheere xarunta lambar afareyna tahay xarunta ugu weyn ee maxaa la dhahaa aan ku shaqo bilaabay ama aan dhigi karo shaqada ba-idaa ka bartay hooyada londrid waxaa waaye xarunta lambar afar waaye waana rajeynaynaa insha allah qalabka hadda ku shaqeynayno qalab ka casriyeysan inaan wadanka keeni doono xarumo badanna aan furi doono
warda aadaa u mahadsan tahay sidee shaqa la-aanta jirta looga kaaftoomi karaa iyadoo laga faa'iideysanayo aragtiyada qof walba ay ka dhex guuxaysa walaahi horta wadankeena shaqa la-aan ma jirto laakiin waxaa jira uun fikir la-aanaa dhihi karaa ane sababtoo ah dhalinyarada markasta iika waxay rabaan shahaadada ay wataan inay shaqo ku helaan shahaadada aa wadatid mararka qaar waxaa jira waqtiga aysan kuu saacidaynin inaad shaqa aa ku heshid laakiin inaad noqotid yacnihii qof oo fikir intuu la imaado fikirkiisa maalgashto waa shaqaysan kartaa shalay ani waxaa ahaa gabar iida shaqo raadin jirta laakiin ani maanta waxaa ahay qof milkiila ah ayna u shaqeeyaan laba iyo toban qofooda ay shaqeeyaan maanta anaa shaqo la iisoo doontaa shalayna anaa shaqo raadinin jira marka ma jirto waxa la dhahayo wadanka shaqala-aana ka jirta ee shaqala-aanka ma jirta yacnihii fikirka ama hal abuurka ama hal curinta unbaa wadanka ku yaraa dhihi karaa dhalinyaradana waxaa jeclaanaa inay mar kasta ee la imaadaan yacni hal abuur ay wax sameeyaan ay isku dhiirigeliyaan waxa ugu yar ah wax ka bilaabi kartid inaa ku furatid qofka markuu dhahaa yacni businessaa bilaabaya ama businessaa furanaya waxaa mar kasta kusoo dhacaysa inay lacag badan ay u baahan tahay laa konton kun labaatan kun soddon kun ma u baahna boqol doolara waxaa laga yaabaa inaa ku bilaawdid boqolkaas doolarna uu kuu dhalo million of dollar marka ma jiro wax la dhahaayo shaqa la-aan ee waxaa jirto hal abuur la-aan ee jirto iyo iskuday la-aan haddii laakiin dhalinyarada ay iskuday sameyn lahaayeen ee cabsida iska dhaafi lahaayeen ee hal tilaabde hore u qaadi lahaayeen waa aaminsanahay inay hore u socon lahaayeen waayo dadka oo businesska banaanka ka ah yacni markasta way nacab yihiin inay risk taakar ay noqdaan tusaale kale qofka wuxuu kuleeyahay hadda ani hadda meeshaan shan kun aa geliyo ama laba kun oo geliyo kale ama iga khasaartaayoo kale laakiin kulama ah markasta aad riskiga qaadatid waa laga yaaba inaa wax badan aad samayn kartid khasaare iyo faa'iido ganacsigaabuu furanba markasta haddii aad khasaartid xataa yacni maadan khasaarin laakiin waxaa ka bartay guuldarada laftarkeeda yacni anaga marka qofka markuu guuldaraysto wuu niijaba laakiin guuldarada ma ahan inay aad guuldaraysato laakiin guushaaba ab inaa soo guuldaraysatid kadib aa wadada guusha hela tusaaloo kale haddaadan guuldaraysanin ma ogaani kartid guusha gabdhaha waxaa dhihi lahaa horta marka ugu horeyso haniijabina shaqo waxaabaa inaa raadisid waxaa ka fiican adi inaa hal abuur ah la imaado haba yaraato lacagta waxa ugu yar aa haysatid miis yarba alaah ka dhigay meel ku furo waxaa waaye beri adaa gaari doontid xilli laguu shaqeeyo horta gabdho markaan ahana anag waxaa waaye shaqo inaa raadin aadayna ugu adag tahay goobaha shaqada waxaa waaye waxa dhihi karaa gabdhaha way ku adagta inay raadiyaan waayo waxyaabo badan caqabado badan a iska jiraan laakiin waxaa dhihi lahaa gabdhaha intay shaqo ay raadin lahaayeen iyaga wax ka fifircoon ama ka fikir fiican ma jiro inay wax uun inay isku dayaan ay shaqo abuurtaan horena ay u socdaan
aad ayay u mahadsan tahay wardi ilyaas axmed oo marti inoogu ahayd barnaamijka intaas ayaanu ku soo afmeerayaa intaanu ku kulmi doona barnaamijkan ku lacayn ah sidaasii nabadgelyo